barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka v o a somali com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa maalin arbacaa waana toddobada bisha februari sannadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona caasho ibraahim aadam iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dhallinyarada farshaxanka ah oo muddooyinkan dambe soo kordhaya haddaba maxaa u sahla in ay sawirada si fududa u soo minguuriyaan
ani qofka wejigiis markaan saa u eego cabir baa igu dhacaya oo waa siduu ahaa baan ka dhigayaa ama mar baa fiirinayaa ama labo kadibna sidiisii baa u soo saarayaa taasoo oo aniga ii fudud oo aan si easiya uga hayo waxaa kaloo dhegaystayaal aad maqli doontaan muhiimadda ay xirfaduhu ka qaadan karaan in ay dhallinyaradu shaqo helaan kaalimihii heesaha ayaan barnaamijka ka marnaan doonin waxaanaad maqli doontaan
dhaatay sida ubax dhalaalay doolay haween qurux ku dhaabay dargii ay dhahaya hayga buuxshaah hayga dhumishaxni igu dhameey dargii ay dhahaya hayga buuxshaah hayga dhumishaxni igu dhameey waa codka fanaanka nagiib alfa dhegaystayaal idaacadda ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida wararka ka imanaya magaalada boosaaso ayaa sheegaya in maanta halkaasi ay u ka dhacay laba qarax oo isi xiga kuwaasoo lala bartilmaamaadsaday ciidamada amniga ugu yaraan hal askari ayaa ku dhintay labadan qaraxa sida ay sheegeen wararka lagu kalsoon yahay ee dhinaca amniga weerarada maanta ayaa xigay weeraro kale oo loo adeegsaday bambooyin iyo rasaas oo xalay maleeshiyaad ay ku qaadeen saldhigga booliska ee magaalada boosaaso saddex askari ayaa ku dhaawacmay weerarkaasi oo uu ka mid yahay taliyo ka-xigeenka saldhigga
shirka madasha wadatashiga ee ka socday magaalada muqdisho ayaa galay maalintii labaad iyadoo maanta laga hadlayo hanaanka doorashooyinka iyo dhammaystirka dastuurka waxaana maanta shirka ka qayb galay gudiyada doorashooyinka iyo dastuurka iyadoo shirku uu guddoominayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre shirkan ayaa lagu wadaa maanta in laga soo saaro warmurtiyeed
madaxii hore istaraatiijiyadda aqalka cad ee dalkan maraykanka steve bannon ayaa ka muquurtay waraysi u qorshaysnaa oo ay ahayd inay la yeeshaan guddida sirdoonka ee aqalka koongareeska dalka maraykanka kaasi oo ku saabsanaa wakhtigii uu la taliyaha u ahaa madaxweyne donald trump kadib waraaq ay u direen oo yeedhmo ah sharci dejiyayaashu islamarkaana ahayd inugu yimaado mike conowey oo ka tirsan aqalka koongareeska islamarkaana ah xubnaha republikanka ee horkacaya baadhitaanka faragelintii ruushka ee doorashadii madaxtinimada dalka maraykanka ee ka dhacday sanadkii laba kun iyo lix iyo tobankii ayaa sheegay inuu filayay banan inuu yimaado si uu uga jawaabo su-aalaha balse aanu goobta ka soo xaadirin taasi oo qayba ka ahayd ismarinwaaga ka dhex taagan aqalka cad ee la xidhiidha qaybaha ay wax laga weydiinayo master banan
madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu soo dhoweynayo in ay xirmaan in ay xiranto hay-adda dowladda federaalka ah haddii uu koongareeska maraykanka isku raaci waayo xadidaado adag oo lagu sameeyo sharciga socdaalka dalkan maraykanka waxaan jeclaan lahaa inaan arko xiritaan haddii arrimahan aan wax xalaal loo helin ayuu yidhi trump hadalka madaxweyne trump ee xiritaanka xukuumadda ayaa yimid iyadoo uu xitaa koongareeska maraykanka uu maalintii talaadada ee shalay uu meel mariyey kharash ay dowladda ku shaqayso oo muddo koobanah kharashka muddada gaaban ah ee dhammaan hay-adaha dowladdu ay ku shaqaynayaan ayaa waxa uu ku egyahay saqda dhexe ee habeennimada khamiista barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a ayaad la socotaana dhalinyaro kala duwan ayaa ku shaqaysta farsamooyinka gacanta laga qabto iyaga oo ka soo saara nolol maalmeedkooda abshir jaamac waa wiil dhalinyaro ah oo ku xoogsada farshaxanka gaar ahaan sawir gacmeedka waxaana uu sheegay isagoo u waramay barnaamijka dhalinyarada ee v o a in marka sawirada uu bulshada u bandhigo uu kala kulmo dhiirigelin waxaana uu magaalada boosaaso ugu waramay wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf
horta farshaxanku ma ahan wax hadda igu dhashay oo waa wax aan soo waday muddo ilaa yaraanteedii mana jidho dee wakhti cayiman oo aan bilaabay ilaa maanta waa soo waday intaas oo marba aan aan wax baranayey aan marba wax faa'iidayey ilaa aan waxay madax heer federaal ilaa madax kale oo caalamka iyo dad kaleo dunida kacaana waayahay bal waxaad iga wartaa qaab noocea marka u sawirtaa farshaxankan
waxaa u sawiraa qofka wejigiisa oo intaa wejigiisa bortred ahaan intaa wejigiisa baa sawiraa sawiro kale ayaguna way jiraan dareemo kale leh oo ayaguna sawiro caadiya kuwa dhaqanka ka hadlaya iyo waxyaalo kale ayaguna ah kartoomo aan ka waxeeyo oo ayagana aan muddo badan ayagana aan kusoo jiray inta badan sawiradaada waxaay ku tacalluqaan dhanka dhaqanka way badan yihiin waxa qalimaan iyo waxaa isticmaalaa iyo rinji labadaba nooc walba wax lagu sawira waa isticmaalaa waayahay goobo kala duwan baa kusoo bandhigtaa sawirada qaybaha kala duwan dhaqanka sawirada mas-uuliyiinta oo kale horay social mediaha waxaa ugu baahsanaa sawiro aad ka sawirta madaxweynaha soomaaliya kheyre madaxweynayaasha maamul goboleedyada madaxweynehi hore ee somalilan bal waxay iga wartaa dadku markay sawiradaadu arkaan dareen nooceeya maxay kuu sheegaan markaad tusto sawirada aada soo bandhigto xafladaha oo kale horta inaad waxaysid sawir oo haddana dee qof wejigiis a waxaysid sibay waxay u tahay layaab bay u tahay qof dee qof wejigiis waxaynaya aniga waa ii fududahay markaan soo waxeeyo sawiradaas oo kalena waxaan la wadaagaa bulshada meelaha ay ku kulmaan oo kale markaasna aan dareemo farxad iyo inaan meelo kale aan si hiigsado markaad sawidho qofka oo aad soo bandhigtid qofka ma sawirka misagaa qaadanaya mise adiga waxay ku ahaanayaan keg
laba siba way jidhaa sawiro hadda waxaa jira in aan waxeeyo xalfadoo kale aan ku soo bandhigo madax kasoo qaybgalaysa xaggaas oo ayaga aan guddoonsiiyo iyo sawiro kale oo ayaguna intaan aan waxeeyo oo anigu gurigayga ama keedkayga aan dhigto ayaguna way jiraan
ma jidhaa shaqadan inaad ku shaqaysatid oo aada ku kacsatid
way jidhaa oo waxaa samayn jiray inaan meelaha adugu meeladahoo kale iyo in adugu ama aan sharaxo sida sawiradana haddoo kale inaan dee dadku ayagoo aada u xiiseynaya inay iga codsadaan inaan aan u waxeeyo oo ayadana adugu aan dee shaacayga ka qaato
maasha allah marka waxaa jeclaysta inaan tago meeshaas baa jeclaysta marka waxaa dhahday ma awoodin inaan tago marka waxaa yidhi haddaa hadda aad tagtid waxaa soo samaynaysa inaad soo aragtid kabacdi maxaad samaynaysaa sawir baa kusoo gelaysaa soomaha waxaan sameeyey waxaa is yidhi adugu ma sawirkii ma ku haysatay gacan ha oo sawirkii anaa waxa ku haystay gacan oo asna hadda u hayaa sawirkaan ani qofka wejigiis markaan saa u eego cabir baa igu dhacaya oo waa siduu ahaa baan ka dhigayaa ama mar baa fiirinayaa ama labo kadibna sidiisii baa usoo saarayaa intaasoo oo aniga ii fudud oo aan si easy u waheeyo waxaan adugu ku celcelin wax kasta waa ku celcelin waxaad iga wartaa marka sawirkii kugu adkaa oo aad muddo ku howlaneyd meeshay ka dhac
horta sawir hadda aan dhihi karo sawirkaasa igu adkaa ma jiro waayo waa ii fududaayeen oo si yar ama fudud baan wax u waxaynayey marka ma jiro sawir aduu igu adkaaday balse waxaa jidha in wakhtigu sawiradu si u kala duwan yihiin ay wakhtiyo kala duwan ay u qaataan oo midba waqti ama kan ka badan ama kan ka yar oo igu qaato Eh, hadda boosaasaa ku sugan tahay eh, ujeeddada boosaas u timaaday eh, maxaa ka mid a Een, alxamdulilaahi horta safar een, dheer baan soo galay oo aan kusoo maray een, deegaano badan ilaa een, muqdisho een, ilaa inta u dhaxaysa booso iyo garowe Een, safarka aan aan ku imid een, alxamdulilaahi waxaan soo gaaray booso een, aniga oo u imid een, inaan dhallinyarada aan tuso inay soo bandhigi karaan een, hal abuurkooda intaas oo aan soo mariyana waxaan dhallinyarada kala hara- een, kala hadlayay waxay ahayd inaad hal abuurka uu qofku soo bandhigo meel kasta aad joogtid iyo deegaan kasta aad joogtid een, saameyn kuguma yeelan kadho oo ha isdhihin beri ka maalin baa soo bandhiga Eh, waa tahay ugu dambeyntii marka eh, dhalinyaro badan baa inta badan waxay la yimaadaan hal abuuro kala duwan qaarkood baan kusoo bandhigin eh, goobaha la isugu yimaado Eh, bal dhalinyaradaas maxaa oran lahayd Een, waxaan oranayaa inay anoo jaaniskay ka faa'iidaysanayaa dhallinyarada soomaaliyeed ee meel kasta ay joogaan qof kasta wuxuu leeyahay in hal abuur buu leeyahay meel un buu buu kaga jiraa hal abuurkaas Een, muhiim maaha inaad tahay een artiste muhiim maaha inaad abwaan tahay Een, balse qofku waxyaalo badan ayuu ku fiican yahay qofba wax buu ku fiican yahay taas oo maanta aysan fahansaneen een dhallinyaro badan een hal abuurkooda oo haddana ay ku jaawareersan yihiin marka sida aad kusoo bandhigtid hal abuurkaagu wuxuu ku imaan karaa adoo sameeya een celcelisyo cabdixakiin jawi degan waxauu ka mid yahay dhalinyarada oo aan goobtan kula kulmay oo abshir eh, uu ku sugnaa isagii weliba koox dhalinyaro ah Eh, cabdixakiin waxaad iga wartaa sidee u aragtaa eh, farshaxankan oo ninkan dhalinyarada ah uu soo bandhigay maantay oo ay ku jireen sawirada eh, madaxda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada iyo dhaqankii oo sawiro ah oo uu gacantiisa ku sameeyey Een, yuusuf iyo bahda feowe aad ba mahadsan tihiin yaaray aad baan ugu faraxsannahay waayo wakti uuna siinayo dadka waxaa mudan run ahaantii markii ay yuusuf oo dee magacoodu eh, caan noqdo ama madax ay la kulmaan in ay xoogaa dadka ay ka fogaadaan haddana eh, ninkan dhallinyarada abshir waxaad moodaa inuu aad dadka uu dhallinyarta ugu dhow yahay Eh, abshir inta uu nala joogay waxaanu eh, ka- eh, ka baranay waxa weeye sawirro badan walow dee aan isku dayo sawirro badan in waxa weeye uu i baro haddana dee aan keeni waayo waayo dee hal abuur uma lihi yuusuf waa fahmi kartaa laakiin dee waan keenayaa
kaasi waxa uu ahaa abshir jaamac oo ah wiil dhallinyaro ah oo ku shaqaysta farshaxanka gaar ahaan sawir gacmeedka waxa uu magaalada boosaaso ugu waramayey wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf
duhur wanaagsan dhegaystayaal ayaan mar kale idin leenahay dhammaantiinba inkastoo ay dhallinyaro badan shaqola-aan ka cawdaan islamarkaana qaarkooda dalka ay kaba hayaamaan iyaga oo ku sababaynaya fursadaha oo kooban daraaddeed hase yeeshee waxaa jira dhallinyaro door ah oo iyagu ku shaqaysta xirfadaha kala duwan gaar ahaan farsamada gacanta cabdixakiin salaad diiri waa nin dhallinyaro ah oo ku nool caabud waaqs islamarkaana ku shaqaysta farsamada korontada wareegta waxaana uu uga waramay shaqadiisa wariyaha v o eda ee gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq
horta marka hore hadda ilaahay baa mahadle marka labaad duruustaan u bartay korontada waxay ahayd in ay tahay xirfad muhiim ah oo lagu shaqaysan karo in ay tahay ayay igu kulatay inaan barto magale waxaa marka ilaahay mahadiisa inaan ku guulaystan sida wax laga baray
hadda ma ku shaqaysataa maadaama aad dhammaysatay farsamadii barashadeedii maasha allah maasha allah waa ku shaqaystaa hadda saacadda laga hadlaysa wax yar oo ka horeysay meelo dhan oo leerku ka dansana ayaan usoo hagaajiyey oo aan usoo shiday magaran haye waxa weeye qalabkaygaan wataa big business noqon lahaa hadduu kasar noqon lahaa hadduu gloveski gacmaha la gashanaya ay noqon lahayd hadday ahaan lahayd kafiinada dhexda lagu xiranayay oo baalaha lagu qabsanayay marka magaaladeeda kaga cusbaa oo kaga shaqaystaa ma shirkad baad u shaqaysaa mise waa madax banaantaha marka waa madax banaana waa madax banaana hadda ciddii kuu yeerata ayaad shaqada u qabataa haa cid allaale ciddii ii baahan inaan koronto u saxo oon u hagaajiyo ama maas- eh, macnaha maasika qabsatoo kale ama rabtaa in mid cusub loo xiro intaba waa u shaqeeyaa farsamadaadu marka waa sh- farsamada wareegta oo cid walba shaqa u qabata
aad aad aad iyo aad waxaana ay korantaysta wareega waana waana waana wax fiican baa macnaha aan ka helaa markii aan shaqaysto wax soo saarka kaa soo gala noloshaada ma ku filan yahay aad iyo aad haddii aadan adigu iska dhigan qof gulbada weyn tahay wax allaale wixii aad macnaha heshaa waa inaad ka xamdidaa loo baahan yahay ma garan shaqadu ma tahay shaqo joogto ah oo mar walba gacanta laga shaqaynayo oo wax soo saarkeedu ee, ee, uu ku soo gelayo maya waxaa weeye wiigi waxaa laga yaabaa inaad ilaa afar jeer aad shaqo hesho ma garan haye marka afartaa jeerna de waa wax iga badan oo igu filan weeye dhalinyarada qaar baa waxay qabaan in farsamadu gacanta ee shaqadeeda wax soo saarka ka soo gelaya ay tahay mid yar oo aysan ku filnayn noloshooda sidaa ee, darteedna ay ay aada uga warwareegtaan barashada farsamada gacanta ka waran dhalinyarada fikirkaa qabta wallahi niyo taas haddaa kaaga warramo horta waa fikirsamo weeye midda midda yar ayaa midda weyn lagu gaaraa haddaad tiraahdo meesha weyn baa wax ka soo bilaabayaan caqli shaqeeya maaha ma garan marka waxa weeye adduunku waa step by step weeye hadda meel baa la gaaraa hadda maanta waxaan ahay shaksi ee macnaha een, koronto wareegta ka shaqaynaya berri haddii ilaahay yidhaahdo oo waddanku xasilo oo dawladda xoog yeeso waxa weeye shahaadadeedaan wataa meel wadana waa uga shaqo geli karaa dadka u baahan farsamadaada oo ay cilad farsamo soo gaarto sidee kugu gartaan
qof walbaaba dee eh, adduunkan aalad baa ka shaqaysa telefon oo la iska wadawaco dadkan way ogyahin inaan macnaha eh, eh, aan farsamadan ku shaqaysto maanta dhalinyaradan ku qabtay baa midda kale berri u sheegaysa ma garan sidaasaan ku shaqeeyaa haddii eh, mar mar walbaaba Ee, cabdixakiinow dhalinyarada ee, inta badan shaqooyinka ee, caynkaa qabta waxay ee, ku tiirsan yihiin shirkadaha korontada adigu nin dhalinyaraha madax banaan baa tahay. sidee u fikirtay inaad ee, qeybtan korontada adoo ka shaqaynaya madax banaanaatid ee, farsamo yaqaanka korontada wareega noqotay maxaa u dooratay waxaan doortay een, dad baa jira koronto ka shaqeeya oo shirkado u shaqeeya oo bishii markay dhamaato salarigooda qaata Een, tanaa aniga iska muhiimsan igana lacag badan ma garan marka een, saas ay igu kulatay inaan aanan macnaha aan isku taxalusay inaan midaan ka shaqaysto shirkadda u shaqo fiigan hadda dhalinyarada qaar degmada ee, kugula nool ma kugu daydaan mise waxay qabaan fakar ah in ee, shaqadaada ay aysan ahayn shaqo wanaagsan maya maya wadayasho iyo weliba mid ka badan bay hadda rajaynayaan oo ay- ay sugayaan wayna arkeen macnaha waxa danta igu jirta iyo faa'iidada igu jirta ayay arkeen marka horena way ka horseen haddana way soo baraarugeen dhalinyarada ma u faa'iidaysaa ee, si ay wax u bartaan ma caawisaa ha hadda laba wiiloo yaryar baa baa baa baa ila socota oo aan hadda aan baro oo meel fiican hadda ayaga barana sida u marayo ugu dambayntii dhalinyarada maxaad ugu baaqi lahayd dhalinyarada eh, soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan kuwa gobolka galguduud gaar ahaan kuwa degmada caabuda waxaan ku baaqi lahaa qof walbaaba inuu isku taxaluujiyo haddii uu alla idmo in uu gacmihiisa wax ku barto ilaahayna uu isku helo
waagaag dhegaystayaal kaasi waxa uu ahaa cabdixakiin salaad diiriye oo ah nin dhallinyaro ah islamarkaana magaalada cabud waaqa ku sugan waxaana uu warramayay waryaha v o eeda cabdiwaaxid macalin isaaq
weli waxaad la socotaan barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna waxaad nala dhegaysataan heestal ku dhegeedu yahay dhisay waxaa ku luuqeynaya fanaanka nagiib alfa
dhisay dhisay dhisay raggu idinli dhaabshay dhowray dhowray dhowray sharaftayda dhiibshay dhisay dhisay dhisay raggu idinli dhaabshay dhowray dhowray dhowray sharaftayda dhiibshay dhisay dhisay dhisay raggu idil idhaafshay dhowray dhowray dhowray sharaftayda dhiibshay dhisay dhisay dhisay raggu idil idhaafshay dhowray dhowray dhowray sharaftayda dhiibshay dhidbay dhismaqo iishagleelay dhibxay jacayligu dhirbaxay dhugtay hadal dhumax u yeelay dhabti ayaheeda dhehday dhugtay hadal dhumax u yeelay dhabti ayaheeda dhehday dhidbay dhismo qoysig leeday dhibqay jaxayligu dhirbaxay dhugtay hadal dhumox u eelaay dhabti aye heeda dhehday dhugtay hadal dhumax u eelaay dhabti aye heeda dhehday hadhiliinta dhawacan dhitayay dhaya dhawaca iga baantaay hadhiliinta dhawacan dhitayay dhaya dhawaca iga baantaay hadhiliinta dhawacan dhitayay dhaya dhawaca iga baantaay hadhiliinta dhawacan dhitayay dhaya dhawaca iga baantaay dhacday dhacday dhacday samaan ii dhaqaajacay dhirriyay dhirriyay dhirriyay dhabariga dhirbaxay dhacday dhacday dhacday samaan ii dhaqaajacay dhirriyay dhirriyay dhirriyay dhabariga dhirbaxay dhacday dhacday dhacday samaan ii dhaqaajacay dhirriyay dhirriyay dhirriyay dhabariga dhirbaxay dhacday dhacday dhacday samaan ii dhaqaajacay dhirriyay dhirriyay dhirriyay dhabariga dhirbaxay dhactay sida ubax dhalaalay dhoolay haween qurux ku dhaabay dargiyay dhaya hayga buuxshaay hayga dhumishacni igu dhameeyaay dargiyay dhaya hayga buuxshaay hayga dhumishacni igu dhameeyaay dhactay sida ubax dhalaalay dhoolay haween qurux ku dhawa dhoolaay haween qurux ku dhaama iyo waxaan filaya dhegaystayaal inaad si weyn uga wada hesheen heestaasi halku dhegeedu ahaa dhisaay iyo weliba fanaanka nagib alfa waxaad ku dhegaysanaysaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o idinka imanaya washington haatanna ku soo dhowaada wararkii ciyaaraha ugu dambeeyey waxaynoo hayaan nuur xasan nuur
aan ku horeyna kooxda baris san germain ee dalka faransa ayaa u gudubtay wareega afardhamaadka ee koobka french cab kadib markii ay xalay afar gool iyo gool ku garaacday kooxda soshu oo ka mid ah kooxaha heerka labaad ee dalka faransa ciyaartii talaadadii oo uu ka maqnaa xidiga reer brazil neymar ayaa waxaa saddex ka mid ah goolasha dhaliyay ciyaaryahan angel demaria halka goolka afraadna uu dhaliyey ciyaaryahan edinson cavani goolka keliya ee soshu waxaa saxiixay ciyaaryahan florian martin gabagabadii ciyaarta ayaa waxaa dibadda looga saaray oo kaarka casna la siiyey goolhayaha kooxda b s g kevin trump balse ganaaxiisa waxba kama uusan bedelin natiijada ciyaarta oo kusoo dhammaatay afar gool iyo gool b s g oo hadda koob iyo toban dhibcood ka sarraysa kooxda kusoo xigta dhinaca horyaalka faransa ayaana laga badinin siddeed iyo soddon kulan oo ka tirsan ciyaaraha maxalliga ah ee faransiiska iyada ayaana ahayd horyaalka faransa afartii sano ee lasoo dhaafay dhinaca jarmalka kooxda bayer munikh ayaa iyaduna gaartay semifinalka koobka german cab kadib markii ay lix gool iyo eber ku dardartay kooxda heerka saddexaad ee bederbon laba ka mid ah goolasha waxaa saxiixay ciyaaryahan aryan robin halka afarta kale ay kala qaybsadeen ciyaartooyda kale ah kinglisly cuman robert lewandweski iyo joshua kimij iyo ciyaaryahan toliso kooxda bayer liverkusen ayaa iyaduna u gudubtay wareegga afarta koox ee tartanka german cab ka gadaal markii ay xalay afar gool iyo laba gool ku garaacday kooxda were bremen dhinaca wararka kubadda cagta ingiriiska waxaa ugu weyn kooxda manchester united ayaa talaadadii shalay xustay sanad guuridii lixdanaad ee kasoo wareegatay dhimashada siddeed ciyaartooy oo ka mid ahaa kooxda manchester kuwaas oo ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay magaalada munikh ee dalka jarmalka lixdan sano ka hor shilkaasi oo ay ku dhinteen laba iyo soddon ruux ayaa dhacay lixdii februari sanadkii kunsagaaboqolsideediyokontonkii ciyaartooyda manchester ayaa ka soo laabanayay ciyaar ka tirsanay tartanka horyaalada yurub oo ay magaalada bilgrade kula soo ciyaareen kooxda red star masiibadaasi ayaa waxaa ku dhintay siddeed ka mid ah ciyaartooyda manchester siddeed saxafi shaqaalihii diyaaradda iyo rakaab kale oo saarnaa diyaaradda dadkii xuska ka qayb galay waxaa ka mid ahaa sir bobby charleton iyo herrig greg oo labadaba ka mid ahaa ciyaartooydii manchester united ee xilligaasi ka badbaaday shilka diyaaradeed dhegaystayaal xubinta ciyaaraha waa naga intaa dib idinkugu celiyo cabdixakiin shirwac iyo caashucuud
waa hagaag dhegaystayaal nuur bakhaari aad buu mahadsan yahay nala socodsiinaya xubintii ciyaaraha gabagabada idaacadaynu kusii dhownay haatanaynu mar kale dib u jallecno dhinacii kaalmaha heesaha waxaa idinku soo maqan codka fanaanada hodan cabdiraxmaan iyo heestiidii amoore
codkaasi macaan ee fanaanada hodan cabdiraxmaan ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayay cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah caashi ibraahim intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo